فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysiyada warbaahinta alfurqaan caawana waxaad ku dhegaysan doontaan diyaarad militari oo hubsiday oo ku soo dhacday meel u dhow deegaanka carbiska ee duleedka muqdisho dhismaha masjid weyn oo ka socda degmada kurtuwaarey oo meel gebagaba ah maraya iyadoo guddiga masjidka ay fariin u dirayaan bulshada muslimka ah maamulka isbitaalka guud ee deegaanka kunyabarow oo dhambaalo wacyigelin ah hawada u mariyey bulshada kana hadlay waxyaabaha ugu badan ee ay waayahaan daweeyaan warbixin ayaad maqli doontaan tiifiga aljaziira oo warbixin dheer ka qoray asbaabaha dowladda federaalka aysan u awoodin in ay ka takhallusto xarakada mujaahidiinta al-shabaab warbixintaas ayaad maqli doontaan qodobadaasi xubinta caafimaadka ah iyo xubinta dhacdooyinka toddobaadka ayaad ku dhegaysan doontaan barnaamijkeenna waa mar kaliya dhuuxa إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
waa toddobiyo tobanka bisha rabiicul awal sannadda kun afar boqol afartan iyo lixda hijriga ah waafaqsanna sagaal iyo tobanka bisha sagaalaad sannadda labada kun iyo afar iyo labaatanka ee miilaadiga ah aan ku bilowno barnaamijka diyaarad helikabtar ah ayaa ku soo dhacday meel aad ugu dhow deegaanka carbiska ee degmada afgooye diyaaraddan ayaa la sheegayaa in ay waday hub islamarkaana ay ka soo duushay muqdisho iyadoo u socotay belidogle oo dhaca gobolka shabeellaha hoose waxaa la sheegayaa inay saarnaayeen ajaaniib kuwaas oo waxyeelo kala duwan ay soo gaartay waxaa loola cararay magaalada muqdisho gaar ahaan xarunta xalane lama oga sababta ay diyaaradda u soo dhacday laakiin warbaahinta qaar waxa ay sheegayaan in cilad dhanka motoorka ah ay soo wajahday diyaaradda waxaa la tilmaamayaa inay la socdeen afar qof kuwaas oo qaba dhaawacyo kala duwan ma jirto ilaa iyo hadda wax war ah oo ka soo baxay shisheeyaha ay ku socotay diyaaradda waxaana la baahiyey sawiro muujinaya burburka diyaaradda wixii tafaasiil ah waa inuu wararkeena dambe
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين
idaacadda alfurqaan ayaad la socotaan qeybaha hore ee barnaamijka dhuuxa ayaan tallaabsanaynaa markaana ku soo dhowaada xalqada afartanaad ee xubinta caafimaadka dhakhtar qorax cabdulqaadir oo ka mid ah dhakhaatiirta fadhiisata isbitaalka guud ee degmada jilib ayaa noo soo jeediyey xubinta ee dhegaysi habboon أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا doctor inta badan carruurta way isku kaadiyaan arrinkaas maxaad ka leedahay caafimaad ahaan maxaase xal u ah isku kaadinta carruurta bismillaah eh, waa mahadsan tahay waxaa loo yaqaano inresis ama bed waiting waa wax eh, soomaalida u yaqaana ilmaha habeenka guusha qooya ama kaadidoo kaleeto marka waxayna ku imaadaa inuu ka dhumo cunuga kontaroolkii kaadi haysta ama asoon ogeyn kaadida ay soo gudubto waxayna dhici kartaa habeenkina way dhici kartaa maalinkana way dhici kartaa marka ayadaa noocyo u kala baxda mid waxaa la dhahaa primary midna waa secondary primary waxaa laga wadaa cunugan macnaha weligiiba kama tegin siduu iskuu kaadin jiru weli u wadayaa secondaryna waxaa laga wadaa mudduu helay jaanis ah inuu joojiye kadib uu dib u bilaabay ilaa lix bilood oo kaleeto uu mar joojiyey ka nastay kadib uu dib u bilaabay marka een, sida een, daraasaadka ay qorayaan waxaa kamid oo kaleeto waxaa la arkayaa ilmaha markay weynaadaanba inay dhaafi doonaan tusaale ahaan maalinkii oo kale markaan ka hadalno ilmaha labada sano markay jiraan oo kale boqolkiiba labaatan iyo shan waxaa arkaysaa inay boqolkiiba labaatan iyo shan ilmaha macnaha maalinkii kaadiyo waa boqol labaatan iyo shan waxaa arkaysaa markii laba sano iyo bargaar laba sano markay jiraan cunuga laba sano oo kale markay jiraan boqolkiiba labaatan iyo shan yaa ceshan karta kaadida waxaad dareemaysaa marka laba iyo- laba sano iyo bar markuu gaaro inta kaadida ceshan karta maalinkii waa sideetan iyo shan saddex sano markuu gaaro sagaashan iyo sideed boqolkiiba waxaa dareemsaa marka mar walba da-da ay weynaato inay korayso ee dareemihiisii kaayida uu ku cashanaya haddii habeenka aan fiirin oo kaleeto laba sano markuu jiro ilmaha kaayida cashan karo waa boqolkiiba toban laba sano bar markuu jiro habeenkii markaan ka hadlayno boqolkiiba afartan iyo sideed cunug baa kaayida cashan karto saddex sano markuu gaaro boqolkiiba toddobaatan iyo sideed yaa cashan karto iyo in ka badanba lafteed marka waxaad dareemaysaa meesha cudur ma aha waa physiologically oo waa normal laga wadaa ilaa cunug markuu sii weynaada wuu sii waxaa arkaysa inta kaayida cashanaysaa badan marka da-da lagu darabo marka eh, waxyaalaha sababa kooska waa- midka u horreya waxaa la yidhahdaa yani lama yaqaano oo kaleeto markii la baaray idiopathic waaye Eh, ka labaad waxa waaye disorder of sleep ama hurdada ka halowda cunuga oo qaabkii la rabay hurdada cunuga aan loo seexin tusaale ahaan maqribkii oo kale cunuga haddii la seexiyo oo kaleeto afar saac habeenimo soo kacaa haddii afar saac duu soo kacana biyo cabaa waqtiga u haray marka lix saacood anaka isku kaadina marka marka qaabka aan nidaamsaneyn waaye waxaa kaloo keeni karta cystitis ama inflammation of the bladder kaadahaysta hadduu caabka ku dhaco kale waxaa kaloo keeni karta eh, calool fadhi ama constipation waxaa kaloo keeni karta diabetic insipidus wax loo yaqaano oo isku ekaysiiso yacni macaanka meesha iska shabahaana waxaa kamid ah xagga oonka kaadi badnaanta eh, afka oo qalalo yacni iyo kaayida badan oo iska shabahan idin Eh, waxyaala laga hortegi karo waxaa kamid ah cunuga in horta aan la cambaarayn ama aan la ceebayn cunuga Een, waxaa kaloo kamid a cunug in la dhiirogeliyo oo hadduu xataa habeenkii oo kaleeto uu dhaho xalama kaadin oo kale in la hormariyo oo la dhaho fiican tahay shaqo fiicanaa qabsatay maasha allah lacag la siiyo laga farxiyo Ee, waxaa kaloo kamid a training in loo sameeyo traininka habeenkii maalinkiiba maxaa kamid a een, cunuga in la baro inuu laba sac kadibba subaxdii oo kale markuu soo tooso inuu kaadin iskuul aado laba sac kadib dana uu aado Ee, waxaa kaloo kamid oo kaleeto cunuga habeenkii intuu saylirta seexan oo kale in la kaadsiiyo macalimiinta dugsiyaasha oo kaleeto iyo iskuullada waxaa la rabaa cunuga inay baraan ee, masquul-aadka laba sac kasta inay masquul u diraan marka fa- faa'iida laga faa'iida waxaa kamid a cunugii oo kaadihaysta ee tababaranayso marna cashan karo marna sii daynay wacna waa training ama waa tababar waxaa kaloo meesha ku jiro kaayida infectionka meesha ka yaraanaya cystitis kale marka dhalanayo waxyaalaha kale waxaa kamid oo kaleeto ee, cunuga maintain in la sameeyo good rehydration macnaha cunuga cabitaanada uu cabayo in la maamulo maxaa laga wadaa cunuga haddii laga warqabin oo biyihiisa marba inta u baahan yahay aan la siinin waxaa dhici doonta inuu hal mar cabo habeenkii oo kale hal litir oo kale iska cabo ama nus litir uu cabo maanta oo dhan ugu aamusnaa macnaha oon baahayay marka waxaa la rabaa cunuga in laga warqabo oo biyaha la xasuusiyo markiiba galaas la siiyo markiiba wax yar la siiyo si jirkiisana ooga sii baxaan kayd badan uusan u helin marka intaasi waxay ku filan tahay ilaa saddex bilood haddii lagu wado waa ku filan tahay intaas haddii la sameeyo arrintana wax ka qabsoomi waayaan ama lagu guuldaraysto qofka waxaa rabaa inuu isbitaalka markaas aado waa mahadsantihiin وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا ايجابيا
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم wagaagka tv-ga aljaziira ayaa warbixin dheer ku qoray dhowr asbaabood oo dowladda federaalka aysan u awoodin inay ka takhalusto xarakada mujaahidiinta al-shabaab tarjamada warbixinta ayaa idinku soo maqan warbixin ay daabacday shabakadda aljaziira ayaa looga hadlay asbaabaha keenay in dowladda federaalka iyo kuwa taageerada la garab taagan ay ku fashilmaan ka takhalusida xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ku dhowaad labaatan sana halgan jihaadi ah ka wada dalka soomaaliya warbixinta oo ah mid dheer islamarkaana taabanaysa dhinacyo kala duwan ayaa daaha ka rogaysa asbaabo dhowr ah oo isbiirsaday kuwaas oo horseeday in dowladda federaalka ay ku fashilanto inay ka adkaato xarakada mujaahidiinta al-shabaab marka loo eego xaaladaha cakiran ee dalka ka jira al-shabaab waxa ay u muuqataa inay tahay mid ka mid ah halisyada ugu waaweyn ee ku horgudban dowladda soomaaliya kooxdan oo la aas-aasay bartamihii tobankii sane ee ugu horreeyey qarnigan ayaana ku guulaysatay inay dhabar aday ku wajahdo isbahaysyadii joogtada ahaa ee ay samaynayeen dowladihii soo maray soomaaliya iyo xulufadooda kuwaas oo lagu doonayay in lagu tirtiro islamarkaana laga takhalluso al-shabaab ayay leedahay warbixinta ay daabacday shabakadda aljaziira tani ayaa warbixintu tilmaamaysaa inay keentay su'aalo dhowr ah oo ku aadan waxa sababay fashilka dowladda federaalka ah marka laga hadlayo dagaalka ay kula jirto xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo dhibaatooyinka kale ee ka haysta xagga arrimaha bulshada dhaqaalaha iyo gudaha mu'asasaadkeeda kuwaas oo ay sheegtay inay fursad siinayso xarakada al-shabaab oo ay ku tilmaamtay inaysan halis ku ahayn dowladda federaalka oo keliya balse ay tahdiid ku hayso dowladaha mandiqadda mid ka mid a asbaabaha keena in dowladda federaalka iyo xulafadeeda ay ka adkaan weyso xarakada al-shabaab ayuu warbixintu ku tilmaamaysaa habacsanaanta haysata dowladda uu hogaamiyo xasan sheekh taas oo ay xustay in wixii ka dambeeya burburkii dowladdii maxamed siyaad bare ay xukuumadihii soo maray soomaaliya ku guuldaraysteen inay baabi'iyaan raadadkii ka dhashay burburkaasi oo ay ugu horayso dagaal beeleedyada weli ka holcaya qaybo ka mid a dalka intii u baxaysay sannadihii labada kun sideedii ilaa iyo labada kun iyo afar iyo labaatankii ayay warbixintu tibaaxaysaa in dowladaha qaar ee dunida ay kobac samaynayaan halka kuwa kalena ay hoobanayaan marka loo eego dowladda federaalkana ay tahay midda ugu martabada hoosaysa dowladahaasi oo aysan jirin horumar la taaban karo oo ay ku tallaabsatay sidaasi darteedna ay ku noqotay dowlad dabacsan oo ku fashilantay inay gudato howlaheeda aasaasiga ah oo ay ugu horayso sugidda amniga ah iyo maaraynta ilaha dhaqaalaha ee dalka habacsanaanta ay warbixintu ku sifaysay dowladda federaalka ayay sheegtay in meelaha ay ka muuqato islamarkaana ka mid ah asbaabaha keena in laga adkaan waayo xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay tahay qadiyadda la xiriirta amniga kaas oo ay gebi ahaanba ku fashilantay dowladda uu madaxda ka yahay xasan sheekh haddii ay ahaan lahayd ka hortagga weerarada al-shabaab iyo sugidda ammaanka gobaha ay ka taliso dowladda federaalka mid ka mid a madaahirta muujinaysa dacfiga haysta waaxda amniga iyo tan militariga ee dowladda federaalka ayay warbixinta ay daabacday shabakadda aljaziira u badinaysaa inay tahay ku tiirsanaantooda dowladaha shisheeye gaar ahaan kuwa afrikaanta kuwaas oo tan iyo sanadkii labada kun toddobadii howlgallo kala duwan kaga dhawaaqay soomaaliya si ay dowladdan u gaarsiiyaan isku filnaansho xagga amniga ah taas oo ilaa iyo hadda wax guul ah aysan ka gaarin sannadihii lasoo dhaafay dowladda federaalka oo kaashanaysa dowladaha isbahaysiga ah oo ay ugu horayso turkiga ah ayaa isku dayday dadaallo ay ku doonaysa inay ku xaqiijiso amniga goobaha ay ka taliso balse warbixintan ayaa xustay in dhammaan dadaalladaasi aysan waxba soo kordhin lana imaan natiijada la filayay iyo wax u dhow toona xukuumadda muqdishona aysan weli ka maarmin ciidamada shisheeye oo suga amnigeeda dadka la socda xaaladda soomaaliya ayaa qaba in weli aan la gaarin marxalad ay dowladda federaalka nafteeda ku tiirsanaato hadalkan ayaana ah mid ay horay sidaan oo kale u sheegtay hay-adda xasradda caalamiga ah waxaana warbixin bishii julaay ee lasoo dhaafay lagu daabacay websayte lagu magacaabo the african east oo ka faalooda arrimaha bariga afrika oo soo xiganaya hay-addan ay ku tiri waxay u muuqataa in dowladda federaalka ay ugu yaraan u baahan tahay labada sane ay soo socota taageerada ciidamada shisheeye si looga fogaado inay timaado xaalad amni oo halis ah asaadka musuq maasuqa iyo wax isdabamarinta ayay sidoo kale warbixintan tibaaxaysa ah inay ka mid yihiin asbaabaha keenay liidnaanta dowladda federaalka ah iyo inay ka adkaan weyso xarakada al-shabaab mu'asasaadka kala duwan ee xukuumadda fadhigeedu yahay muqdisho ayaa waxaa ku faafay wax isdabamarinta ah taas oo ay marar badan ka dhawaajisay hay-adda transparency international ee ka faalloota arrimaha musuq maasuqa tobankii sane ee lasoo dhaafay ayayna dowladdan kaalmaha ugu horeeya kaga jirtay dowladaha ugu musuq maasuqa badan dunida iyadoo soo xiganaysa takhriir ay baahisay xarunta waxaa loogu yeeray la dagaalanka argixisada ee taabacsan jaamacadda westinbon ee maraykanka ayay warbixintu tilmaamaysaa in uu aad u sarreeyo heerka musuqmaasuqa ka dhex jira taliska militariga ee dowladda federaalka taasna ay ka mid tahay arrimaha horseeday in uu hoos u dhaco macnawiyaadka ciidanka xilli marar badan ay isla hay-addan baahisay warbixinno tibaaxaya in hubka iyo saadka loogu talagalay ciidamada lagu kala iibsado suuqyada magaalada muqdisho inkastoo ay warbixintu sheegayso in xarakada mujaahidiinta al-shabaab tan iyo sanadkii labada kun lixdii ilaa labada kun iyo saddex iyo labaatankii ay la kulantay culaysyo kala duwan haddana waxa ay tilmaamaysaa in al-shabaab ay tahay koox awood u leh inay ka hortagto culaysyada islamarkaana dib u soo labakaclayso ayna sii wado halista amni ee aan ku koobnayn dowladda federaalka balse heer caalami ah baaritaano jawaab loogu raadinaya su-aasha ah sidee ayay al-shabaab ugu suurta gashay inay sidaasi samayso ayuu bara reer galbeed ah sidoo kalena ah qabiirka faallooda arrimaha xarakaadka islaamiga ah ee geeska afrika oo lagu magacaabo stig charles hanson sheegayaa inay jiraan dhowr arrimood oo sabab u noqday sumuudka iyo dhabar adeega xarakada mujaahidiinta al-shabaab mid ka mid a arrimahaas ayuu ku sheegay in xarakada al-shabaab ay soo jiidatay qabaa'ilka soomaalida macaamiil wanaagsanna ay la yeelatay hoggaanka qabaa'ilka taas oo u soo jiiday sumcad wanaagsan iyo in amni ku soo dabaasho deegaanada ay ka taliso xuquuqda dadkana la ilaaliyo iyadoo la adeegsanayo maxaakiimta islaamiga ah shareecada islaamkana lala tiigsado cid weliba oo xadgudub samaysa isfidinta xarakada al-shabaab iyo sida ay ugu xoogan tahay qaar ka mid a gobollada dhaca koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ayaa warbixintu sheegaysaa inay ka mid tahay asbaabaha hor istaagay in la wiiqo awoodda al-shabaab waxay warbixintu sheegtay in deegaanadaas ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka dhigtay kuwo amni ah islamarkaana ay ku tababarto ciidamo cusub oo ka qayb qaata halganka ka dhanka ah shisheeyaha dalka ku soo duulay kana soo qorshayso howlgallada iyo dadaalada xagga wacyiga ah nidaamkaas oo ay ku sifaysay mid dowladnimo ayayna ku tilmaamtay inuu qayb ka yahay arrimaha aanan marnaba suurtagal ka dhigaynin in laga adkaado xarakada al-shabaab labadii sane ee lasoo dhaafay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka hortagtay iskudayo lagu doonaya in awooddeeda lagu wiiqo tan iyo wixii xilligaasi ka dambeeyeyna waxa isa soo tarayay warbixinada iyo daraasaadka laga qorayo awooddeeda iyo sida ay uga hortagtay duulaanada iyaga ka dhanka ah kuwaas oo dhammaantooda ka midaysana ah in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay sii xoogaysanayso marba marka ka dambeeya
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين
dhismaha masjid weyn ayaa ka socda degmada kurtuwaarey ee gobolka shabeellaha hoose kaas oo maraya heer gebageba ah guddiga masjidkana waxa ay fariin u dirayaan bulshada muslimka ah cabdifataax faarax waxaa weli soconaya dhismaha masjid ku yaala degmada kurtuwaare ee shabeellaha hoose masjidkan ayaa waxa uu dhismihiisu soconayaa sanad waxaana dhismihiisa si weyn uga qayb qaatay tabarucaad ay u fidiyeen dadka muslimiinta ah haddaba dadka muslimiinta ee jecel inay ka qayb qaataan dhismaha masjidkan oo hadda maraya heer gebagaba ah ayaa waxa uu guddiga dhismaha masjidka u sheegayaa bulshada inay wax ku darsadaan oo ay allah dartii ugala qayb qaataan dhismaha masjidka ale si aanu u helno liibaan waxayna uga mahadceliyeen dadkii ka qayb qaatay dhismaha masjidka oo hadda soo gaaray heer gebagaba iyagoona sheegay in weli loo baahan yahay sidii loogala qayb qaadan lahaa gebagabadiisa waa kuwan iyaga oo soo kale kelimado duco u badan u jeediyey ka qayb qaatayaashii dhismaha masjidka weyn ee kurtawaarey waa ku dhowahay idaacadda islaamiga alfurqaan waxaan dul taaganaa maanta masaaidka jaamic alkabiir ee degmada kutawaarey waan u jeedaa weriyo oo shaqada ka socota masaaidkan muddo hadda waxaan bilaabnay hal sano iyo saddex bilood ka hora masaaidka hore ku dhisna meeshan la dumiyey ciladaha loo dumiyeyna hadda ka horaan idaacadda ka sheegnaa umaleynaa yaraan iyo tayaxumo iyo masaajid oo eeraho mar la dhiso ahay haddana u jeedaa sida loo dhisay injineerkan kulley waa kaaga warbixiyey hadda waxaan maraynaa qaybta u korrayso mashaahidka oo qoraxda ama basta kore inaan mutulalka saarno waxaan ugu talagalnay ama injineerku noo sheegeen in mashaahidkan ku jirto adkaysigiisu oo mutunal kore in kor laga maarmaan ay tahay meelo hoosna waa noo dhiman yihin hadda hadda shaqadu kuma joogto hadda meeshuu maraayo kulli meel fiican u maraa wax badana way dhiman yihiin marka mutadawiciinta dadka muslimiinta waa dhegaysanaya warbixintan waxaan ka codsanaynaa inay mashaahidkan sugarab istaagaan waxay ugu bahan yahin waxaa ka mid a shamiito waxaa ka mid a mutuneel waxaa ka mid a carro waxaa ka mid a jaay waxaa ka mid a albaabo waxaa ka mid a daaqabo waxaa ka mid a roogag intii waxaa ka mid a elektronig oo dhan ayuu shay wixii mashaahid la warafiino markii dhagaxa aniga hadda dhagaxa noo taagan laakiin wixii qorxintii mashaahidkii iyo gogashii iyo wixii dhammaay way noo dhiman yihiin marka waxaan ka codsaynanaa dadka muslimiinta oo dhegaysanaya warbixintan ama ama ay soo gaartaba inay mashaahidkan ay ka qayb qaataan ilaahay dariisna ay u soo niyoodaan ninkii qalabka dhiibanayana ayadana waa diyaar ninka nus door dhiibana waa diyaar midkii hal door dhiibana waa diyaar ninkas wixii karaankiisa waxba yaan samayn anaga haddii aan sheego hadda akoonada lacagta loogu shubi kalo dhinaca emergentiga waa xidig toddoba sideed sagaal lixdan iyo afar siddeetan iyo sagaal sagaashan iyo saddex qaybtaas emergentiga akoonka mashaadka uu leeyahay waaye haddaan ku celiyo lixdan iyo afar siddeetan iyo sagaal sagaashan iyo saddex qaybta efis balaaska lix hal saddex furuha saddex sagaashan iyo sideed sagaashan iyo sagaal sagaashan iyo kow qaybtaasna ugu celi mar kale dadka lix hal saddex sagaashan iyo sideed sagaashan iyo sagaal sagaashan iyo kow waa qaybta labaad oo efis balas loogu tuuraa isla asagu ii dahman wuu leeyahay oo lix labo sagaashan iyo sideed sagaal sagaal sagaashan iyo kow asagna intaba mashaadka iskale marka waxaan ka codsaynanaa dadka muslimiinta oo dhegaysanaya warbixintan ama ama ay soo gaartaba inay mashaahidkan ay ka qayb qaataan ilaahay dariisna ay u soo niyoodaan ninkii qalabka dhiibanayana ayadana waa diyaar ninka nus door dhiibana waa diyaar midkii hal door dhiibana waa diyaar ninkas wixii karaankiisa waxba yaan samayn anaga meeshaan waxaa la yidhaha doon iyo xaasaa la dhahaa mutalaalkaa loo diyaariyaa marka insha allahu tacaala mutalaalka inaan kor saarnaan rabnaa dadweyne ayaa idin dhegaysanaya haddii ay jirto dadka dad mutadawiciin oo masjidka inay wax ku darsadaan raba ayaa jira ka waran waa ku darsan karaan xoog iyo maal iyo dhagax iyo jaay waxay rabaan kusoo darsan karaan waa u furanyan waa furanyan wax furan waayo hadda waa kaas wixii oo ninka ilaahay dartiisa ay ka tahay xooggiisa wuu keeni karaa waxaa soo kale inoo suura gashay inaannu waraysanno injineerka masjidka iyo qaar ka mid a bulshada samafalayaasha ah ee tan iyo bilowgii dhismaha masjidka qaybta ka ahaa iyagoona uga qayb qaadanayay xooggooda waa tahay dhegaystayaal waxaan joognaa masjidka dhismihiisa uu ka socdo degmada kuntuwaarey haddaba waxaan waraysannay injineerka masjidkan dhismihiisa oo hadda masjidka dhismihiisa wuxuu u marayaa heer gebagaba ah oo mutuleelkii hore ay hadda laisla gaaray hay injineer aan ku soo dhowow idaacadda islaamiga alfuqaan adigoo magacaa ku bilaabay بسم الله الرحمن الرحيم مقعيقة أبو بكر محمد بوري محمد haye inaga warbixi masjidka iyo halka uu marayo iyo dhisaanka loo dhisayo masaajidka wuxuu maraa waxaan dhisaynaa muddo hal sano iyo labo bilood waa gartay hadda wuxuu noo maraa gabgowa noo maraa hadda baashaan Meesha oo kale oo ay dadka saaran yihiin een, maxaa maxaa ka rabtay meeshan meeshaan waxaa laga rabaa haantii biyaha laga rabaa meeshaan booseerkii waaye laba qol oo dhulka la geliyi waaye oo la aasay oo la dhisay haddana birtiyaa la xiraa waa gartay waxaa noo waxaa noo xiraayo eh, maadeey cismaan haye masquushina aa boosaneerka waaba aragnay aa masqushii hadday noo dhismay markaa booseer korkiisaan dul saaraynaa ha masquusha kor baa laga saaray haa kor baa laga Waa saaraya gartay.
Aha.
haye masquusha iyo boosaneerka si ay isaga kordhisaysiin waxaa la iskaga kordhisaa waxaan ku istaajihaynaa derbiga haye qaybteeda kale intay ku jirtaa Waa gartay.
qaybna waxay noo fuulaysaa derbiga haye taas ma jirto haye nabad haddana waxaan fuulaynaa koraan fuulaynaa haye haddana kor oo qaybta oo na- oo gabdhaha waa gartay ayay ku socotay hadda ja- jaranjartiyaan sii hadda waxaan koraynaa fuulaynaa iskaaladii ee qaybta dumarka maxaa la yidhahdaa waxaan u naqaanaa eh, iskaaladii haye ku soco
inta waxa waa qaybtii gabdhaha waa waxaan saaraynaa olmiyo waa haddaba kor waa dabaqi dabakhi kor waa ahaa oo gabdhaha waa oo gabdhaha ay ku tukanayaan oo gabdhaha ay ku meel xitaa waxay leedahay meel gooni ah oo ragga ka soo gelin sax waa waxaan saaraynaa dhan- waa saa ula socoteen waa soo kornay meel gooni ah weyse qaadkooda musqushooda waa meel gooni ah haddana kor ayaa nimid haye ku soco hadda inta waxaan saaraynaa dhalooyinkii olmiyadaa la saaraa sidii ragga iyo gabdhaha ay isku arkan waa gartay gabdhaha way u jeedaan jamaacidka ragga way u jeedaan laakiin ayagu markay soo jeestaan in gabdhihii ay arkan Ah, oo maxaa loo samaynayaa waxaa loo saaraa miraayo olmiyo ragga xagga jira is arkirin barub iyo Ka- haye ku oran soco fuuleyna haye nabad haddee oo dhankee ah waa degaynaa dhanka oo ragga oo kor miyaa mise meel ka sii- kor kor kor xitaa waxaa jirta qayb saddexaad oo sii koraysa meeabkaan gelinaa sii degayna haye ku soco haye hadda waxaan soo galnay gudaha masjidka qaybta ragga oo hoose hoose haye waa kanaa masaajidka markaan faato waayo waxaa ka dhiman masaajidka cadays keli.
cabirkiisa naqshadii waxaa dadka waa ku dhegaysanaya u sheeg bal masaajidka cabirkiisa waxa waaye shan iyo labaatan waaye Dhir- eh, dhirirkiisa waxa waaye labaatan iyo shan calooshin wuxuu ka yahay labaatan hadda waxaan saari rabnaa albaabadii iyo wixii aan saaraynaa Haye, hoos waa ka dhammaateen hoos waa ka ka dha- hoos waxaa naga dhiman mutuneel iyo cadays aa ka dhiman qaybta oo
waa kana hadda waxaan dhisnay eh, meeshii ambarfaifdii wixii la geli lahay haye.
aan dhisnay sidee waxayna- ka rabtaan marka micraabka waxaan ka rabaa laba meelaa laga rabaa meel waxaa la dhigaa batriyaalka la dhigaa meel waxaa la saaraa ambarfaifkii aan saaraynaa haddii ilaa meeshan isiraado kalena
insha allah hadda haddaan hadda aan hawshaan dhammayno waxaan saaraynaa wixii markaa injineerku ugu talagalo aan saaraynaa kabacdin hoosaan u soconaynaa Een, waxaa hadda noo dhiman wax hadda muuqda bismillah
waa waa howlanta oo ku mashquulna adoo raalli ah hal mar ah haye ku soco misaayka naar biyayn haye alxamdulillah wala qasaayn haye maxaa wala qasahayn muddo ada maana halsan iyo wala jire Sax.
yalla har biyayn madan gabagabi roogn alxamdulillah ilaahay ma hadaa iska leh ah dhawaaw يا محسن هاي كان حبسن السلام عليكم كسر الفرقان waraxmatullaahi wabarakaatu هاي halka waxa u joogtaa masaajidka inaad dhis
mutadawciinta ka mid tahay maxaa samaysaa masaajidka inaa waxa ula dhiibo oo u qadqaada howsha dhan dadka la kaalmeeya inaa kaalmayso masaajid maxaa qabataa marka maxaa ka mid ah waxyaabaha masaajid eelaa iyo shamiindida waasaa ka qadqaada waa gartay imse sanaa jirtaa yaa imse sanaa jirtaa toban iyo laba maasha allah mahadsan tahay haya assalaamu calaykum kusoo dhawo idaacadda islaamil alfurqaan wacalaykum salaam waa dhowe haye maxaa halkan ka haysaa laakiin masaajidka ka shaqaynayna maxaa qabataa markaa masaajidka samiitada wax laa ka qaadnaa haye Dugsiga dhigtaa.
sakeele iyo waxma waa sikaali waxaa lagu soo qaataa haye sida ay heshiin markaa waa la isku soo dhidhiibaa sikaala nin waa nin webna isku dhidhiibaa sikaala la isku dhidhiibaa see lagu gaarsiiyaa markaa Nin- si nin isku soo dhidhiibaa markii dambe kore tagay baasha haye haye waa mahadsan tahay haddii aad doonayso inaad wax ku darsato dhismaha masjidkaasi waa kan guddiga oo mar kale inoogu celinaya halka aan ku soo hagaajinayno haddii aan sheego hadda akoonada lacagta loogu shubi kalo dhinaca merjentiga waa xidig toddoba sideed sagaal lixdan iyo afar siddeetan iyo sagaal sagaashan iyo saddex qaybtaas oo merjentiga akoonka mashaajidka uu leeyahay waaye haddaan ku celiyo lixdan iyo afar siddeetan iyo sagaal sagaashan iyo saddex qaybta efis balaaska lix hal saddex furu waa saddex sagaashan iyo sideed sagaashan iyo sagaal sagaashan iyo kow qaybtaasna waa ugu celi mar kale dadka lix hal saddex sagaashan iyo sideed sagaashan iyo sagaal sagaashan iyo kow waa qaybta labaad oo efis balas lagu tuuraa isla asagu ii dahman wuu leeyahay oo lix labo sagaashan iyo sideed sagaal sagaal sagaashan iyo kow asagana inta mashaadka iskale marka waxaan ka codsaynaynaa dadka muslimiinta oo dhegeysanaya warbixintan ama ay si- ama ama ay soo gaartaba inay mashaadkan ay ay ka qayb qaataan ilaahay dariisna ay u soo niyoodaan ninkii qalabka dhiibanayana ayadana waa diyaar ninka nus door dhiibana waa diyaar midkii hal door dhiibana waa diyaar ninkas wixii karaankiisa waxba iyo samayn anaga marka wasalaamu calaykum waraxmatu haddaba dhegaystayaasha kheyrka jecel waxaan u sheegaynaa inay ka qayb qaataan gebagabada masjidka ay ku darsadaan wixii ay awoodaan
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
waatahay dhegaystayaal warbaahinta alfurqan ayaad dhegaysanaysaan barnaamijkuna waa dhuuxa markana ku soo dhowaada xubinta dhacdooyinka toddobaadka oo caawo kale aad dhegaysataan maxamed sheekh cali aad baad u mahadsan tahay maxamed daahir cali sow dhegaystayaal ku soo dhowaada xubintii dhacdooyinka toddobaadka oo ah laaba habeen weliba jimco aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan taasoo aan ku soo gudbino qodobadii ugu waaweynaa ee dhacay toddobaadkaas ee kusoo dhacay warqabadka idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan qodobadaan diiwaan gelinay ee caawa aad ku dhagaysan doontaan xubinta dhacdooyinka toddobaadka waxaa ka mid ah maalintii sabtida koob iyo tobanka rabiicul awal kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada kuna beegan afar iyo tobanka bisha sebtembar laba kun afar iyo labaatanka howlgal qaraxa oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay la beegsadeen hoyga uu magaalada diinsoor ee gobolka baayu ka degan yahay guddoomiyaha degmadaas ugu magacaaban dowladda federaalka ninka lagu magacaabo sayid axmed xaaji isaga iyo laba askari oo ilaaladiisa ah ayaa ku dhaawacmay qaraxan isla maalintii sabtida gelinkii dambe ugu yaraan siddeed xubnood oo isugu jira saraakiil iyo askar ka tirsan sirdoonka dowladda federaalk ayaa lagu dilay lix iyo toban kalena waa ay ku dhaawacmeen qaraxyo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen degmada kaxda ee magaalada muqdisho habeenkii axadda soo galaysay labaiyo tobanka rabiicul awal kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada geeska kalena ku beegan shan iyo tobanka bisha sebteembar laba kun afar iyo labaatanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qaaday howlgallo kala duwan oo ka kala dhacay gobollada baay iyo bakool askar ka tirsan dowladda federaalk oo ka baxay magaalada baydhabo kuna sii jeeday deegaanka goofgaduud buurey ee dhacda duleedka magaalada baydhabo weerarkaas waxaa lagu dilay sarkaal iyo askari ka tirsan ciidamadii ku dhacay kamiinka sarkaalku waxauu ahaa abaanduule waxaana lagu magacaabi jiray saciid maxamed nuur geedi halka askarigana lagu magacaabi jiray buurale madkuus laba qoray oo aka afartan toddoba iyo booshkiisa ay furteen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab gudaha magaalada baydhabo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala gobolka baay waxay qarax ku weerareen islamarkaana dagaal toosa ku qaadeen saldhigyo ay magaaladaasi ku leeyihiin askarta dowladda federaalka ilaa iyo haatanna nama soo gaarin faahfaahin dheeraada oo ku saabsan howlgalladaas ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay dagaal culus ku qaadeen xiro ay askarta dowladda federaalka ku leeyihiin degmada waajid ee gobolka bakool isla maalintii axadda weerar qarax oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab la beegseen isbaaro ee askarta dowladda federaalka ku leeyihiin magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa lasoo sheegayaa inuu khasaare ka dhashay mar kale iyo baay magaalada baydhabo iyo duleedkeeda ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar kamiin ah u dhigay ciidamo isku dhaf ah oo ka tirsan dowladda federaalka iyo kuwa maamulka koonfur galbeed weerarkan ayaa waxaa lagu dilay shan askari oo ka tirsan ciidamada maamulka koonfur galbeed halka lagu dhaawacay toddoba kale askartii la dilay waxaa ku jiray sarkaal lagu magacaabo xasan liiter oo ahaa taliyaha ciidanka xirada hidow dhagaal ee magaalada baydhabo taasoo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerar culus ku qaadeen guutada madaafiicda ee xarakada al-shabaab ayaa madaafiic ku garaacay xirada hiilweyne oo ay degan yihiin ciidamo ka tirsan dowladda federaalka waxay ku taallaa waddada xidhiirisa muqdisho iyo degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe maalintii isniinta saddex iyo tobanka rabiicul awal kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada kuna beegan lix iyo tobanka sebteembar laba kun afar iyo labaatanka ugu yaraan laba askari oo ka tirsan maamulka la baxay jubbaland ayaa lagu diray laba kalena waa lagu dhaawacay howlgal qorshaysan oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen afaafka hore ee degmada janaa'i cabdalle oo hoos tagta magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose habeenkii talaadada afar iyo tobanka rabiicul awal kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada kuna beegan toddobiyo tobanka sebteembar laba kun afar iyo labaatanka ugu yaraan hal askari ayaa lagu dilay laba kalena waa lagu dhaawacay qaraxa ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan iyadoona weerar lagu ekeeyey xiro askarta dowladda federaalk ay ku leeyihiin degmada awdhegle ee gobolka shabeellaha hoose sidoo kale waxaa weerar habeendheelmad ah lagu qaaday xirooyin ay ciidamada xabashada etoobiya ay ku leeyihiin gobollada baay iyo bakool habeenkii arbacada shan iyo tobanka rabiicul awal kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada kuna beegan siddeed iyo tobanka bisha sebteembar laba kun afar iyo labaatanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar kula wareegay gacan ku-haynta xirada askarta dowladda federaalk ay ku leeyihiin halka loo yaqaano ceel mashruuc oo ku taala degmada qaansax dheere ee gobolka baay ugu yaraan lix askari oo ka tirsan dowladda federaalk ayaa lagu dilay afar kalena waa lagu dhaawacay sidoo kale waxaa ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerar madaafiica ku qaadeen xero ay askarta dowladda federaalk ay ku leeyihiin deegaanka hilbaq ee gobolka shabeellaha dhexe iyo saldhig ku yaala degmada xudur ee gobolka bakool ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa barqadii maalintii arbacada xero ay ciidamada maamulka jubbaland ay ku leeyihiin deegaanka buule xaaje oo dhacduleedka magaalada kismaayo weerarkan ayaa lagu dilay lix askari halka lagu dhaawacay sagaal kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ka fuliyey degmada lafey oo ka tirsan gobolka mandheera oo ay gumaysatay dowladda kenya weerarkan ayaa lagu dilay laba askari oo ka tirsan ciidamada dowladda kenya waxaana lagu dhaawacay saddex kale oo ka tirsan ciidamada kenya dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gebagabaynayaa xubintii dhacdooyinka toddobaadka oo qodobo kala duwan aad ku dhegaysateen intaan xubintaanteeda kale aan dib ugu kulmayno maxamed sheekh oo idinleh sidaas iyo nabadgelyo aan dib idinkugu celiyo maxamed daahir iyo qaybaha kaarsan barnaamijka dhuuxa waraysyada
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
waa qaybaha dambe barnaamijka dhuux ayaan kusii siqaynaa maamulka isbitaalka guud ee deegaanka kuga barow ayaa dhambaallo wacyigelin ah hawada u mariyey bulshada iyagoo ka hadlay waxyaabaha ugu badan ay waayahan daweeyaan warbixin umuurta ku saabsan waa kan mubaarak waad mahadsan tahay maxamed daahir waxaan booqasho ku tagnay isbitaalka guud ee deegaanka kuuyibarow ee gobolka shabeellada hoose innagoo u korgalayna xaaladda isbitaalka tan iyo dib u dhiskii lagu sameeyey isbitaalkan ayaa ku yaalla deegaanka kuuyibarow ee gobolka shabeellada hoose kaas oo bixiya adeegyo caafimaad oo kala duwan oo intooda badan lacag la-aan ah isbitaalkan ee lagu soo kordhiyey tan iyo dibudhiskiisa dhakhaatiir aad ugu xeel dheer cudurrada ay ka daaweynayaan bulshada sidoo kale isbitaalka ayaa lagu soo kordhiyey mashiinno casri ah islamarkaana ah mashiinada ugu dambeeyey ee kuwa casrigan ah isbitaalka ayaa sidoo kale lagu soo kordhiyey dhismayaal cusub kuwaas oo aan ahayn kuwa dhowaan la dhisay balse ah kuwa cusub markaan isbitaalka booqanay waxaa gudihiisa ku dhex aragnay geedo wada doog ah kuwaasoo markay indhaha uga qabtaan ay ku raaxaysanayaan indhaha isbitaalka ayaa ka kooban ilaa toddoba qaybood kuwaasoo dhammaantooda looga adeego bulshada qaybeeda kala duwan inta aan ku guda jirnay shaqada waxaa indhahigu qabteen dad bukaanaha iyo kuwa booqanaya dadkan aan ku arkay isbitaalka ayaa isugu jiray dad ka imaaday baadiyaha iyo degmooyin kale ee ka tirsan gobolkan kuwaasoo dhammaantooda doonaya si ay u helaan adeeg caafimaad oo dhammaystiran indhindhan kadib waxaan gudgelnay hawsha aan u imaan oo ahayd isbitaalka iyo xaaladiisa tan iyo dibudhiskii lagu sameeyey ugu horeen waxaa isbitaalka iigu soo dhoweeyey agaasimaha isbitaalka oo lagu magacaabo jacfar agaasimaha ayaa ii geeyey qaar ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgasha isbitaalka guud ee deegaanka kunyibarow markiiba waxay indhaygu qabteen doctor maslax oo ka mid ah dhakhaatiirta isbitaalkan ahna dhakhtarka qaabilsan cudurrada carruurta kaasoo ku takhasusay cudurrada carruurta ugu horeen doctor maslax ayaan iska waraysanay xaaladda isbitaalka iyo sida hawsha kaga socta isbitaalka isbitaalka si guud waa isbitaal guud ee deegaanka ka furan ee looga kala imaado dhammaan gobolka iyo gobollada qaar ee derisku aanu nahay runtii isbitaalka wuxuu bixiyaa dhammaan adeegyada caafimaadka ee isbitaaladu ay bixiyaan adeegyadaas oo u kala baxa laba qaybood adeega bukaan socodka iyo adeega bukaan jiifka ama dadka la seexiyo oo xanuunada la ildaran qaba runtii marka adeega bukaan socodka wuxuu isugu jiraa qaybaha baaritaanada hadday ahaan lahaayeen shaybaarada kala duwan mashiinada iyo kombyuutarada iyo qalabka dhiigiga lagu kala qaado iyo sidoo kale qaybaha raajada qaybaha farmasiga dawada lagu bixiyo qaybaha receptionka ama soo dhoweynta iyo qaybaha oo dadka kala hago oo ragga kala hago hadba qolkii qofkuu ku aadan yahay bukaanka siiya ama geeya sidoo kale isbitaalka wuxuu leeyahay qaybaha i b d-ga ama bukaanjiifka kuwaasoo isugu jira qaybaha emerjensiyada qaybaha qalliinka qaybaha bukaanjiifka iyo qaybaha dhalmada ama umulsada ama qaybta maternityga loo yaqaano intaas iyo inka badan ayuu ka kooban yahay si guud shaqadiisina si habsamile ayay u socotaa howlahu way socdaan wax culees ma jiraan sidoo kale doctor maslax ayaan wax ka weydiiyey isbitaalka shaqada ugu badan uu qabto ama xanuunada ugu badan ay inta badan daaweeyaan inta badan xanuunada dadka laga daaweeyo ama ay u badan yihiin waxaa ka mid ah xanuunada infekshanada kala duwan hadday ahaan lahayn kuwa ku dhaca kaadimareenka iyo kuwa ku dhaca dhiigga runtii waxa ugu badan oo hadda la daaweeyo waa infekshanadaas kala duwan runtii marka dadka talooyin waa laga siiyaa dawona waa laga siiyaa dadka lamaanaha inay dawada wada qaataan in maaragtay mar kastaba dhowrkii biloodba mar la isjakimo infectionka la iska daaweeyo haddii uu kugu raago waxaa dhici karta inuu dhalmada kaa waxyeeleeyo saas daraaddeed marka xanuunada ugu badan waa infectionadaas gaaska xanuunada ku dhaca maaragtay dhiigga sida infectionka infectionka dhiigga iyo kuwaasaa inta badan ugu badan oo hadda la daaweeyey ayaamahan dambe doctor maslax ayaa ugu dambeyn bulshada u soo jeediyey talooyin caafimaad oo waxtar u leh bulshada waxaan rabay fursaddan inaa ugu faa'iidaysto oo dhowr arrimood oo soo noqnoqday oo aan isleeyahay bulshada haddii la fahansiiyo wax badan way ka horumarayaan dadka xanuunada dhiig la-aanta la ildaran hadday ahaan lahaayeen kuwo dhiigga ka dhammaaday oo meelaha iska joogo ama baadiyaha ama beledka kuwo inta dhalay mataqaanaa dhiig baxay xaafadaha la isaga hayo iyo kuwo jirkooda nafro waaweyn intay ka soo baxeen nafrihii iska fashfashay ama iska daldilaacay oo dhibaatooyin adag la kulansan ayaa iska jirjira marka waxaan rabaa saddexdaas kiis oo ayaamahan iska bad soo badbatay inaan dadka wax uun ka idhaahdo midda ugu horeysa xagga dhiig la-aanta dadka dhiig la-aanta dareemaya ama aan wax cuni karin ama wadna garaacu zaa'idka yahay runtii qofkaas wuxuu u baahan yahay inuu isbitaal aado marka qofkaas oo kale si gaar ah farmashiyaasha iyo goobaha yaryar isbitaalada ka yar oo magaalada ka jiro ama tuulooyinka ka jiro waxaan u sheegaynaa qofka noocaas oo kale oo dhiig la-aanta haya ama wadna garaaca zaydka aan waxba qaadan karin oo neeftuuraya ama uuray ha ahaado ama kheyrkeed ha ahaado qofka noocaas oo kale waxaa la rabaa in loo diro isbitaal si qofkaas uu u helo cabirka dhiiggiis intuu yahay haddii la ogaado oo nidaamaadkii dhiig loogu shubo ay u baahan si dhiig loogu shubo waxaan aragnaa dad badan oo u baahan dhiig ama tabcaan ah oo aada u liita bimacnaa haddana xaafadaha la isaga haya ama farmashi iska dhexyaal marka si gaar ah dadka farmashiyaasha ka ganacsada iyo dadka baadiyaha oo goobaha caafimaadka yaryarka ku leh inay dadka noocaas oo kale ama dhiig baxa ama aneemiyada ah ama dhiig la-aanta ah aadka u daran aysan agtooda oolin ay isbitaalada usoo gudbiyaan waxay ka helaan isbitaalada dhiig shubid agtaada haddaysan ka helayn dhiig shubid fadlan qofka agtaada ha ku haynin isbitaal igu soo gudbi taa waxaan leeyahay qeybta farmashiyaasha iyo goobaha gaarka loo leeyahay isbitaalada u eg qeybta dhalmada waxaa dhici karta umulusooyinka ama umulusooyinka xaafadaha ama umulusooyinka baadiyaha islaan uu rey ah oo dhiiggeeda uu shan ka yaryahay inay la joogto haddana agteed isaga haysato waxaan u sheegaynaa arrinkaas oo kale yuusan dhicin qofkaas muslimka ah badbaadi intaad is leedahay dana yar oo adduunyo ah ka hel ama ku raadso aad is leedahay qofkan naftiisa hadduu agtaada ku waayo aakhiro adaa lagu weydiinayo ogow qofkaas adaa mataqaanaa gacantaada ku sababsaday saas liajligeeda qofkan dhiigiisa cabir hadduu ejbigiisa uu shan ka yaryahay ama la mid yahay qofkaas goob ganacsi ama farmasi ama clinic ma lahan wuxuu leeyahay isbitaal wuxuu u baahan yahay in dhiig lagu shubo isbitaal loo gudbiyo taana waxaan leeyahay qaybaha dhalmada ama umulusooyinka yaryar oo magaalooyinka ama baadiyaha intuba taa iyagana ha ku baraarugaan qodobka saddexaad waxaa la arkayaa si guud qof nabar ku yaala ama nabar weyn lugta uga soo baxay ama jirka qaybihiis kala duwan ugu soo baxay qofkaasoo iska joogo qayb mataqaanaa ama farmasi ama goob yar oo caafimaad iska joogo nabarkiina uu fashfashay laga yaabo nabarkan hadduu kusii socdo lugtaas ama gacantaas inay noqoto goosmo ama ninkaas inuu qaboba sokor inuu qabo mase xanuuno waaweyn uu qabo ama keliyaha laga hayo uusan jirkii si fiican u shaqaynayn saas daraaddeed marka dadka noocaas oo kale hadday jiraan ama magaalooyinka ama tuulooyinka lagu haayo waxaan kula talinaynaa inay isbitaalada aadaan lugtooda ama gacantooda ama jirkoodii intuusan infection qaadin zaa'id ah uusan malaxaysin uusan gaarin goosmo inuu isbitaalka la gaaro oo qaybihii qaabisnaa ee dhakhaatiirtii aqoonta u lahaa inuu la gaaro intaasaan bulshada si guud kula talinaynaa hada wabilaahi towfiiq sidoo kale waxaan warays la yeelanay agaasimaha isbitaalka guud ee deegaanka kunyiburow oo lagu magacaabo jacfar agaasimaha ayaa weydiiyey tan iyo dib u dhiskiisa wax loogu soo kordhiyey isbitaalka iyo qaybaha uu ka kooban yahay isbitaalka isbitaalka horta waxaa lagu sameeyey doohaan aada ballaaran isbitaalka dhismo dheer kadib shaqo dheer kadib waxaa dib loo furay shantii bishii kooda kun afar boqol afartan iyo lixdii kadib markii loo sameeyey xalfad aada u harsaraysa intaa kadib isbitaalku wuxuu galay shaqadiisii ayuu bilaabay isbitaalka horta wuxuu ka kooban yahay ilaa iyo toddoba qaybood markaan si kala saasaaro qaybta o b d-ga waa qaybta ugu xasaasisan ugu muhiimsan uguna shaqada badan waana qaybta ay dhakhaatiirtu ka howlgalaan qaybta i b d mailka oo ay raggu seexdaan iyo qaybta i b d v milka oo ay dumar sooxdaan sidoo kale qaybta maternity-ga oo maxaan ku sheegtay horansannas ay joogto midwiferska ah oo midwiferka ah een qaybta kale waxaa kamid ah ot oo qalliinka ah een sidoo kale waxaa kamid ah qaybta een x-rayga ama raajada iyo sidoo kale qaybta emerjensada markaan falanqeyn ku sameyn dhex gala qaybta o b d markaan dib istaago waa qaybta ugu shaqada badan saan hore u sheegay waxaana ka howlgala ilaa iyo afar dhakhtar een waxaa ku yaalla maxaan ku sheegay shaybaarkii iyo qaybtii kombiyuutarada iyo sidoo kale farmashigii dhakhaatiirta ka howlgasha qaybtani waxaa ugu horey tarmaslah oo bidiatriga cudurada caruurta qaabilsan sidoo kale waxaa ka mid ah shuuriya oo isaguna qaabilsan general medicine cudurada guud waxaa kaloo ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgasha doctoresa suleyqa oo iyaduna qaabilsan kuusheega qaybtan gynecolojyada ama cudurada haweenka sidoo kale waxaa xagga combyuutar inoo jooga doctor maxamed nuur oo halkaas waxaan kusoo gudbinta qaybada kala duwan sida ultrasound abdominal ultrasound-kii iyo t v s-kii iyo i c g-ga wadnaha iyo basic maxaan kusoo iskaankii intaba isaga ka howlgala shaqadu subaxdii waxaa lasoo galaa sideedda subaxnimo ilaa iyo shanta galin waa maxaan kusoo isbitaalku shaqadiisa si toos ay u socotaa qaybaha emerjensada ilaa iyo afar dhasaa way shaqeeyaan oo shaqadu si joogta ay u wataan guud ahaan isbitaalka shaqadiisu waxaa la oran karaa xilliga ugu fiicnaa ugu wanaagsanaa ayuu joogaa oo dad fara badan oo dad bukaano fara badan ina soo boqdo isaan maalintii waxaan soo boqday ilaa todobaatan ilaa todobaatan iyo shan bukaan socda ayaa isbaa soo boqota isbitaalka deegaanka kunyibur ayaa ka mid noqonaya isbitaalada caalamiga ah ee ku yaala soomaaliya kaas oo ku yaala wilaayaadka islaamiga ee maamusha xarakada mujaahidiinta al-shabaab isagoona bixiya adeegyo caafimaad
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى
wilaayada boqol ayaa isbitaal guud ka hirgelisay degmada rabdhuure munaasabadda furitaanka isbitaalka waxaa goobjoog ka ahaa odayaasha dhaqanka waxgaradka iyo mas-uuliyiinta wilaayada bokool mid ka mid a dhakhaatiirta ka howlgelaya isbitaalka ayaa warbixin ka bixiyey isbitaalka waxyaabaha unantan fadhiina oo martidin ninka koyti oo kumidey isbitaalka nin furi may ku koobinyi may daanqobda doona en anta maya roogni kulle isloognin meelingoo maablaanka barmaana heggel maro meelo jabada isbita isbitaalkan qof shaksi ee meelgay deegaanka roogi awlaado kududugdaw meelaa ka barmaaw bangayn walaa ka barmaaw nangaalna kulle geekanaata gudaaji ilanka galayay aragahay kolba juhdi badan laha geliyi walaayada khayra lasay qaybteeda caafimaadka iyo walaayada guudba en haddii aan hoos handaadega meele mayba ku jaray barnaamij oo caafimaadka jee baahidii aa ku jarti baahidaas oo ku kooban ini balaamayto dhiig baxaasa masaakimee faleebado ama dhiig joojinga ama birbido dhiig joojinga haddii ee lahagado bani qof kale hangada mawshii magaalada unkalaan meel kale langaado maslankagayliyaw kolley sunaati dareeman baahidii hadaboolanti may ku jara deegaankan haddii aan askugu koobo cudurro oo deegaankan walan khaasiyada kaalas deegaamada niiri dhowna lamadata oo isku badan a jari cuduradaas may kumid ah malaariyada kumid ah dad badan ba ogi shanti qof malaria lukubaaris sidi kumada walku kale meel farmashi oo garland leeyin meeshii meel public asada oo deegaanka leeyin malahayn ilaa mudidii lah kanagday wadankan markoo bagaala gobsatay ilaahay dadku gaadi kutub deegaankan baahidaas ku jirtay oo caafimaad laantee marka malaariyadaas kumada cuduradanka badan oo deegaankan ee dhibaatan ka hayd qofkii isku bii karo magaalo kalanka baa kor masameelo isku baar kor farmashi haddii laku reeb dadka kale isku gabaayeen qofkii may leeraay cuduro kalan sii gudbiyo sida tiifowkii waxyaabahaas isku jirti may kale kumada deegaankan haddii daraasaadla kasoo biyin gooba afmaada roognay farmashi gaarlan leeyib haado maanka badana dadka boqolkii balantaban badanaato soddon labaatan iyo shan hoobaad baarta dhiigyari karaas h b joob la baara meelilinka talagali hoosley ku jara marka dhiigyaradaas oo haddii oo qofkii low nagadoo dhiigay meeli dhiiglika kashaba fadi nagadoona meelahanka dhowlangaada jari buurnoonlahay toob kale bay dhowlangaaday yaani kolley ini baahidii lagu bahadoono dareeme may kale kumida cuduradanka badan deegaankan laka argaa cudurada leeraw kaadi mareenka infekshanada may sababeey biyoogan wasaga leh ama dhanaanka ka badan yaa sababaasi cuduradaas kaadi mareenka iyada lanka argay deegaanka may kale kumid aha cuduradanka badan oo laka argaw balaantan siiba tano deedi yar oo madii xaamalada nagata jirshe dhanaanka ka badada waxyaabo la isticmaalo deegaamada yaala ama dhaqankiiba isbedelay waxyaabihii geor laka noolay me wal kale laka noolada la isticmaalo la galay balaamay kasta oo umulaas shan hoob dhalow nagdaan sadukumada udurku waa kalamsii leeraagaadeen yaka dhiya maanaa nabar gobodo kaasoo sababow dhanaan jirshe ka badadaw dhanaankaas oo ku kooyow cuntada noo tii geero la isticmaalay wadankii kan ahayn la isticmaalow iina sababaas iyo waxyaabo lakada daraayo dhanaan marka taas cuduradii guud oo deegaanka ku jari oo mutdhaqni lagabtu tan kale isbitaalka unro roogni isbitaalyaw may gobadaas leen wal furi wal galabey wal aragahay isbitaalka maylu kufulada bulshada kufuladaas isbitaalka maylu kufuladay haddii ilaahay er qiib may liya bukaan sood leeraw qiibti lamaad may beliya isbitaalkan liya bukaan jiif iib leeraw qofko shiba may baralays nagaday belen siiwa leeraw nagaday een idiyoon jiifi korne umbuhab shiba maayo falaboyin umbaano dhakhaatiir ba roogde lahagaadaw la jiifiyaw qofko dhaawa garaaba islan la jiifiyaw wiibo bukaan jiif le raaliyi daawada lisii fadina diyaarkeeta tan saddexaad mayliya shaybaara leeyi shaybaar baahidii infekshinadii waxyaabihii dhakhaatiir kahaboon la roogde oo shaybaar wali gobadaay gobadaw umiilulanka bahay iyo leeyi qiib shaybaar iyo leeyi nambar siduu may kale leeya isbitaalkan qiib oo dhalmada leeyi galab shiitaala balaangalan taba bare daawadii le- la haytay balaamaynta dhalaas la haytay leta iyo leeyi qalabkii balaamay dhalaas lan baahdaa iyo taala ee niyo way duguida duwaay lulan kugu eroomi wa baahidii walku bahi haddii ilaahay qiibta shanaad may leeya isbitaalkan qiib emergency leraw qofkoo daleelan baa warka la gadoomi burburi ama walbaha ka dhihi degdeg waa la roorow la dhikaw sariir laka jiifyaw le galabka laka tolofadi le dhiig joojinti le waxyaabay lan baahnay le yaley isbitaalkan may kale leeya qiibta lihaad farmashi yaley sida koley qofka inta galay aragi farmashi daawo walay hata lagama maarmaan haaya isbitaal wiin balanin lanka bahay ban hayna oo baahidii haay lahdhaka yaley farmashigaas iyo taala marka warkiina ka dheeradi wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waaliga wilaayada islaamiga ah ee bakool sheekh cuthmaan abu cabdiraxmaan ayaa kelimad ka soo jeediyey furitaanka isbitaalka بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خير الجزاء أولا لمان دتك قيب قلان أضيالكي نقبضي waasidii culammadii ganacsatadii dhammaan xafladun ha ku qiib galaan oo furitaanka hayti isbitaalka degmada rabdhuur laku furi oo iftitaaxa unan fadhiin xafladii furitaanka hayti unan fadhiina ha ku qiib galaan may balana jazaakum allahu khayran intaas kadib walaalayaal maadaama waqtigeedan kooban yihin awalan may ku warama faday insha allahu tacaala magaaladun rabdhuure ama degmada rabdhuure runtii waa degmo qadiimi ah oo marka may xuduudna lataa kiilanka shanaad dhulka maana etoobiya hoogno ka haysata waa degmo ballaarno xuduud higta waaye waxyaabaha insha allahu taala in badan wilaayada ka taamasay oo laka fikirayey may hayta insha allahu taala in asaasiyaadka waxyaabaha asaasiyaadka nolola sida caafimaadka waxbarashada biyaha walilamada insha allahu taala in eedlanku dadaalo taasna kolley insha allahu taala walbadan nololku guulaysidii walna insha allahu qabyo qabyo tan marka isbitaalku markaan hanganagada isbitaalku insha allahu taala sambaraga haytan qeybaha isku kooban yimay bakumidaha ilaa shan qeybood ama liig qeybood oo kale ka kooban yihin qeybta koowaad waa qeybta bukaan socodka hadda digtoorka ku hadlaay waa qeyb oo marka maana goonaaw may kaloo kumidaha shaybaarka oo dhammaystiran waliba qof xanuunsan laka baaray ilaa xad diyaaru insha allahu taala yaalan tansan aragaasan may kaloo kumidaha insha allahu taala qeybta maarata dhalmada mise umulisada qeybta kale mayba oo afaraad amarjansiga yaana qeyb goone ah qeybta shanaadna mayba daawada ama farmashiyaha intaasba insha allahu tacaala marka may wahaa iyo ka kooban yihin shaqaalaha isbitaalka ka shaqeeya oo koley sida hadda sambaaraga haytaan waa takhaatiir oo wilaayada korkusheentiya jiraan wilaayaadka kale lukusheeni lanka talagalima waa in oo insha allahu tacaala bulshada dadaawadii iyo takhaatiirna hordhaan baan roogan jazaahum allahu khayran doctor matkeer oo kara ragba hordhaan an roogan mayna wilaayada haka ziyaaday haka kordhiday takhaatiir iyoona may wahan khibradan le insha allahu tacaala qalabkii la sheeni iyo daawadii haddiiba aqoon lan waayo marka may la rahay hoogaa naftiya si lanku fa'iidaysado mal gordow takhaatiirtii horeyniin roogan oo weli jooba deegaanka rooga jiran yoona insha allahu tacaala shaqaalihii isbitaalkiiba kumid yihiin takhaatiirtii kumid yihiin dadka ku hoolgalow markuma isbitaalkun lanka talagalay ilaa toddoba qof oo kale shaqaalaha isbitaalka umuliso oo laba e takhaatiir oo marka may la rahay lama e dakhtar guud iyo gacanyaro kunga caawinga may kaloo lahaa farmashiyasta lang marka daawadeedan gordow shaybaarkia kumida qeyb lanka talagalay isna lanka shaqeeyo may kale kumidaa nadaafada dadan hel saaran may kale kumidaa insha allahu tacaala waardiye qeybahaas ee kule insha allahu taala intaasa ka kooban yihin shaqaalaha isbitaalka jazaakum allahu khayran waybley fursadun ku fa'iidaysadaana ka daraana insha allahu tacaala hoolo may lare holowsha walba mee laakiin may lare xanaanadii waa hoolo goyta lara jari marka insha allahu tacaala in isbitaalkii hadda helni isbitaalkii lan baahanayay baahidiis id deegaankan ku jirtay in badanna may la raay wilaayada diyaar garoowasay jufdi la geliyaaye maskan la geliyaaye hadda waa ko walaay insha allahu tacaala inuu ku fa'iidaysado dadka muslimiinta in ku fa'iidaysadaan lanka talagalin marka ma daawada baasi laka dhiibay walaa baasi ay khidmee wa jartay maya majaanan waay hal doolar lan lagu qaado malehaga daawada markilar daawada bilaash waay angoli marka may la raay langoro takhtarkan goro farmashida ku qaada insha allahu tacaala may la faday marka in lagu faa'iidaysado waana fursad meel kaslanka helaan hadda muqdisho bad amba baydhawada seed ya hoobada seedka ninko barastamole beeslaan lankasiya malargamo beesla isbitaalada hoobada bukaan atada seed laakiin inta hadda may waa mujaahidiinta mayanka talagan insha allahu tacaala wali tabartiyo galanto midig nin may waa kitaabka ilaahay iyo kokor weelan cadowga kugu difacan galanto kalena may la raaya muslimiinta may waa insha allahu tacaala baahidiyo ku aqabtaran waxyaabaha iyo antaagniyo kumadata mashaarijo waa isku gooyahayaan boqolkiiba intaas lanka talagali abaarihii lahamari ogsantiin wali raashin wadanku lanka qiibyahay hay-ad w f b iyo bilaayi iyo shugulmaka lahayn fataahaadkii oo kale ogsantiin wal oo gaaladii wuwiinaytay mangoban iyo mujaahidiinta ilaahay in suurta geli oo may la raaya webiyaal ha fataahan la hiro wadooyin marka maana la biyo oo goobo caafimaad umati may la raaya lan diyaariyo raashin la qiibiyo waxyaabo fara badan aa isku jajari marka insha allahu tacaala isbitaalku marka may ahaa geeka laka bilaabo furuñi laka bilaabo baryay ilbaabadiis furuñi takhaatiirta lanshaanin koley heegan aan eyin dad marka may la raay meelo badan ha ku shaqeeyay khibradna lahu shaqadii insha allahu tacaala iyo takhaatiirtii hordhaanba gorotanoo deegaanka roogday iyoona insha allahu tacaala kaalmaysada doonaan haddii ilaahay ogolaado oo shaqaalihii cisbitaalka kuma dayin taas ayaan insha allahu tacaala in lagu faa'iidaysado jazaakum allahu khayran w h o maanaa walmaka leh hay-adda caafimaadka adduunka tan la raay walmaka darsan ma isku leh muslimiinta inkuna iska filina gaala inan baahnayn n g o inan baahnayn hay-ad i c r c inan baahnayn iyo marka tan daliilin ata macnaha taas ma man baahnini gaalo una iska filan insha allahu tabaaraka wa tacaala fursadaas in lagu faa'iidaysado cisbitaalkana saacadan laga bilaabo insha allahu tacaala furinye dadka muslimiintan ilaahay may baan weydiiyaana in insha allahu tacaala walbadan marka macnaa baahidiyo kii aqabtaray buuyey daboole ilaahay ka waala takhaatiirta shaqeeya haayaanna marka insha allahu tacaala mashaarjey hadda dadka deegaanka lagu fadee mayle daawada dadka deegaanka lagu fadee may arhaay marka insha allahu tacaala in lagu faa'iidaysado yoona ma insurinyiin aqoontiyo iyo waliyo habaradan in marka mayla raay muslimiinta inka edeegan sadakan mujaahidka istishaadiga oo mayla raay furmaha gaalada mana istishaadiga galahayo harmoojo on qarxiyahay ragungni on qalansho iyo aqoontiyo in yo inka shaqeeyaan muslimiinta yayoona diyaaran yihiin jazaakum allahu khayra jazaa takhaatiirti hore in roogdi iyo haangadaa lagu sheenay insha allahu tacaala jazaakum allahu khayra jazaa ilaahi subxaana wa tacaala mayba weydiisadaane cadowga inuu soo jibiyo diinta ilaahay nin korweelo insha allahu tabaaraka wa tacaala dadka muslimiinta guud ahaan meel kastiyo ku noolyiin maybaa in cizi iyo sharaf ilaahay siiyo cadowga allah subxaanah wa tacaala ilaahay baabi'iyo yahuud ilaahay baabi'iyo falastiin allah subxaanah wa tacaala ilaahay in gargaaro dadka muslimiinta ee lankasta oo bukaal a jirin ilaahay subxaana wa tacaala caafiyo lankasta baahida meel usku hayta usi gorday ilaahay baahida isdaboolo marka insha allahu tabaaraka wa tacaala caafimaadka ilaahay galantiisa ka jar walaahi kala asbaabley ma wa idaa maridtu fa huwa yashfiin hoob la jirida ilaahay hadad caafiya ilaahay subxaana wa tacaala laakiin mayna amari asbaabta inuu la koyno mana wali asbaab ee caafimada cudur kasta may waa ilaahay may baan ka talagalay daawiin ka talagalay cudur ilaahay hadiji majara ilaa daawi lay waliba manaa waa yelnim iyo anhaayna may la raa i geera intaas marka may waa inuu ku faa'iidaysanaan asbaabtana la koynan tan hadda walaalka sheegay ina buru arjiyaane soomaalida may in badanta daawo beeslaan laka gaada hoob la way kooya horta inta wal iska ariiriye yaa daawadii hoob la qaada haddana mayla raay hoob si lanka talagalay lan isticmaalnay isku farjiyo ilay lanka markii beesalo ku gaado beesadun daawadu mayla raay kee saabtama qadiidaasi hayta insha allahu tacaala buraarujiyaan xoolaha islaamka ay la dayacnay daawadu marka tayo laho koley un farmishiyaha dadka mana in sheegad in ha booqdan horta aragan wala meelo ka jara hadda banaan koley fadhiina ogda in laha araga qalabka la sheegaayo sheybaarka la sheegaayo laha araga marka insha allahu tacaala daawo marka kasbaayir ahoo dhiiday mee macna daawo nadiif e oo insha allahu tacaala laha huriw جزاكم الله خيرا هلكو فايديسدي بارك الله فيكم تاسا جبجبان والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته فخور فخور باسلامي فمنه ارتويت انا الظامي هداني الهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي guud ahaana dhegaystayaal barnaamijka dhuuxa caawa intaas ayaan ku soo afmeerayaa waxaan u mahadcelinayaa wariyaasha igala qayb qaatay barnaamijka iyo kuwa soo saaristaba gacan iga siiyey inagoo isku duubanba sidaas iyo fii amaaniillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السلام